marar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka aan idinku ku hayno waxaa kamid ah madaxweynaha dalka uu beeniyey in lagu shubtay natiijadii doorashadii guud ee dalka wasiirka difaaca oo ka hadlayay ciladaha korontada ee ismaamulka gaarisa iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo ka hadlay khasaaraha ka gaaray kasoo gaaray dabkii suuqa bakaaraha subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar kamid a qodobada wararkeega ugu waaweyn waa subaxnimo waxaad taariikhdana ku baangta labaiy labaatanka bisha koowaad labada kun saddexiyo labaatan qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruute ayaa waxba kama jiraan ka tilmaamay dhaliisha amaba dhaliilaha ay siyaasiyiinta mucaaradka u jeedinayaan maamulka talada wadanka haya ee kenya kwanza oo ah in uu musuq maasuqay doorashadii guud ee dalka ka dhacday sanadkii hore xilli uu ku sugnaa magaalada kitaale ee ismaamulka transoya ayuu hogaamiyaha dalka wuxuu carabka ku adkeeyey in uu si cadaalad ah ugu guuleystay xilka madaxtinimada ruuto ayaa xusay in uu guul ka rajeynayay waa inuu guul rajeynayay maadaama uu qeybaha kala duwan ee wadanka ku leeyahay taageero weyn oo siyaasadeed tani ayaa imaaneysa maalmo un kadib markii qaar ka mid ah madaxda garabka mucaaradka ee azimiya labamoja wan kenya ay sheegeen in musharaxoodii reyla odinga uu doorashada kusoo baxay oo natiijada lagu shubtay dhanka kale madaxweynaha ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey in uu dhammaan kenyaanka si siman uga adeegi doono iyadoo aan loo eegeynin dhanka ay siyaasad ahaan taabacsan yihiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka aadan bare ducaale ayaa maamulka shirkadda korontada wadanka ee k p l c laanteeda ismaamulka gaarisa u qabtay muddo hal toddobaad ah oo ay ku xalinayaan caqabadaha dhanka adeega korontada ah wuxuu hoosta ka xariiqeyn iyadoo gaarisa lagu xiray kaydka qaran ee korontada aanan marnaba loo dulqaadan karin in shacabka halkaasi ku nool mugdi ay ku jiraan wasiirka difaaca ayaa dhanka kalena dowladda ismaamulka gaarisa ka codsaday inay xoojiso adeega korontada ee habeenkii wadooyinka iftiiminaya Mimi ni waziri lakini mimi ni waziri wa Kenya. So we will not allow Garissa to ikuwe na shida. Tunataka wamama wetu wafanye wa, wa, wa wafanye biashara vizuri na urudishe zile stima ya light. Na KPLC hawezi kufanya hivi. Garissa is connected to the national grid. Kama mimi naambia nyinyi munipatie wiki moja, huyu mtu wa mkubwa hapa KPLC either atafanya kazi vile sisi tunataka viongozi na serikali, ama atahama Garissa. No, sisi tuko na shida ya stima Wajia, tuko na shida ya stima ya Mandera, ya Wajia na Mandera. Tumekaa na rais, tunasuluhisha kabla ya Ramadhani, lakini mimi nimevuruta stima National Grid kutoka eh, ile damu ya Kiembere nimeleta mpaka hapa Garissa, nikaleta solar project ambayo ina inject katika National Grid 55 megawatt. Garissa saa hii inatakikana inauza stima kwa Kenya nyingine, alafu wewe unatuambia Garissa itakuwa na shida ya stima. Hiyo ni uzembe na hatutakubali katika hii serikali. Kila mtu hapa, ukiwa mfanyikazi serikali, ukiwa kiongozi mpaka rais, unatumikia wananchi. So mambo ya stima mniwachie mimi, si the function ya national government hiyo, mniwachie mimi. Unajua, we will not entertain uh, officers, na mnajua mimi kama nimevuruta stima kutoka Kiembere, naweza nitakosa kudili na mtu ambaye analeta ukora hapa. Hapana, tuwezi, we will not accept it.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada lagu qabtay xubno badan oo ka tirsan dhulka al-shabaab ciidamada xooga dalka daraawiishta maamulka galmudug iyo dadka deegaanka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyey hawdka u dhexeeya degmada xarar dheere iyo deegaanka caad gaar ahaan aagga bacda faarax aadan iyo deegaano kale oo aaggaas u dhow gaar ahaan eh, goobaha ku dhowdhow deegaanada al-shabaab laga saaray ciidamada hawenta ayaa halkaasi dagaal xoogan kula galay al-shabaab waxaana wasaaradda amniga ee maamulka galmudug ay sheegtay in howlgalkaasi lagu qabtay maxaabiis watay huba ay ku dagaalamayeen waxaana ciidamada eh, la wareegeen furmihii ay ku dagaalamayeen oo xubnaha al-shabaab ka tirsan ay markii hore ku sugnaayeen ciidamada ayaa weli ku raad jooga xubno ka tirsan ururka al-shabaab ee la dagaalamay ciidamada huwanta kuwaasi oo khasaaro gaarsiiyey sida wasaaradda amniga galmudug ay sheegtay madaxweynaha maamulka galmudug oo shir gudoomiyey kulan ujeedkiisu ahaa dardargelinta howlgallada lagu xoreynayo deegaanada galmudug ayaa ciidamada huwanta waxa uu ku bogaadiyey kaalintooda nafurnimada iyo sida ay kaga go-an tahay ciribtirka al-shabaab ee deegaanada gobolada waa galgaduud iyo sidoo kale mudug kadib dabka kacay suuqa bakaaraha oo khasaaro badan geystay ayaa qaar ka mid ah dadka ganacsiyada halkaasi ku lahaa oo warbaahinta la hadlay waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dabkaasi iyo sida uu kacay waxay sheegeen in xili laga kala hoyday suuqa islamarkaana dadku ay dukaamahooda iyo goobahooda ganacsiga xireen lagu soo wargeliyey dabka suuqa ka kacay islamarkaana ay adkaatay in si deg deg ah loo damiyo maaniba meesha waa dadaa hantidooda ku jiratay ah, dee masiibo haddii oo mawd ka weyn ma jirto oo bini aadamka qabsata marka dad baa dad maanta xoola lahaay xalay markay caawa laba sac markay baxayeen xoola lahaay oo dukaan lahaay aan maanta aan dukaan lahayn oon xoola lahayn ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo aniga dadka meesha ka shaqaysaa ka mid ahaay aniga harqaanaan tolaa Een, haddii dhowr harqaana ay tir rag badan oo derisna wax badan ay ka gubtay anigana waxna waa ii gubteen waxna waa ii badbaadeen marka alxamdulilah ilaahay intuu wax ka gubteen bedel khayr qaba ha siiyo samir iyo imaan allaha siiyo maya maya waa dabku aniga xaafaddaydan joogaba xaafaddaydan joogay anoo xaafaddayda joogo inaan jiifto u diyaar garoobaya ah, rag oo macnaha suuqa ka agdhow oo suuqlaya soo waxaan in dab kacayaa la ii sheegay sidaasaan ku soo baxay sidaad u jeediin waxaa waa meeshan dab ah, caadi ahayna meeshan ka socdo ilaa hadda xaaladiisa lala tacaalayo marka waxaa waaye anaga waxaa waa meeshaas waa meeshayda oo soo jeedka hadda aad ujeedi waa bas beeshay marka xaaladana waa sidaa u jeediin waxaa maanta wax laga warami kara ma hadda lagu cabiri karo ma ahan meeshan waxay ahaan jirtay aa ujeedi dhammaan harqaamo waaye harqaamo waaye iyo bacadlayaal oo iskugu jiraan marka markii saas loo sii baxo een, waa dhanka dahablaha waaye xalw baariho agagaarkeeda waaye meeshaan gaar ahaan waxaa lihi jiray luuqatumaalada wallaahi ma garan karno aa soo sidaan u socdaa anagaan na soo telefoon gareeyey na la soo wacay ma aqaan hadda say wax ku jiraan iyo meesha ka kacab intaba waxaa la sheegaya maqaayad oo cusub oo hadda la furay oo meesha ku taalo waxaa la sheegaya dadka sidai aan xogaha ku maqleyno oo dabka ka kacay waxaa meeshan ka dhacday musiibo rabbaaniya daba ka kacay meeshaan waa ganacsigii meeshii malabkii xarqaamadii dukaamadii xalwooyinkii meeshii eriyada daable oo dhan aa gubatay dabaa ka kacay waa musiibo rabbaaniya had- dadkii ganacsatada xoolaha kulaa waa gubteen annaga waxba kuma soo gaarin meesha dabaa ka kacay xoolaheena ma u jeedin meeshay ku gubteen ugu dambeyntiina dowladda burkina faso ayaa ee militarigu hogaaminayo ayaa ciidamada qalabka sidaha ee dalka faransiiska ee ku sugan gudaha wadankaasi waxay ka dalbatay in ay dalkooda isaga baxaan waxaa loo qabtay muddo hal bil ah ciidamadaasi ay kaga baxayaan burkina faso go-aankan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee muujinaya inuu aada u sii xumaanayo xidhiirka ka dhexeeya burkina faso iyo faransiiska oo horey dalkaasi u gumaystay tan iyo bishii sagaalaad ee sanadkii hore waxaa dalka burkina faso ka dhacay laba afgambi oo ay sameynayeen ciidanka militariga ee hadda hogaanka haya